ra-iisul wasaaraha dalka kenya reila odinga ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada gaarisa ee ku taalla waqooyiga bari ee kenya halkaasi oo ay toddobaadkan ka dhaceen rabshadaha ay ku lug lahaayeen milatariga kenya reila odinga ayaa booqday suuqa gaarisa oo rabshadahaasi lagu gubay waxaanu dadka reer gaarisa ka raaligeliyey dhibkii halkaasi ka soo gaadhay isagoo oo xusay in magdhow laga siin doono dhinaca kalena booliiska kenya ayaa sheegay inay saddex qof ay u hayaan qaraxii bas ee toddobaadkan ka dhacay xaafadda isliya magaalada nairobi wariyaha v o e da ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa ra-iisul wasaaraha dalkani kenya mudana rayla odinga ayaa socdaalkiisani waxaa lagu sheegay inay tahay kurgal xaaladda suuqa weyn ee loo yaqaana suuq mugdi iyo khasaarihii soo gaaray bulshada magaalada gaarisa kadib markii la dilay saddex ka tirsan ciidamada militariga dalkani kenya oo ay ciidamada dowladda dalkani kenya gaar ahaan ciidamada militariga gadood ay sameeyeen ay ku baabi'iyeen suuqa weyne loo yaqaano suuq mugdi ra-iisul wasaare odinga ayaa waxa uu tegay suuqa indhihisana waxa uu ka soo qaaday xaaladda dhabta ee halkaasi ka jirta tumekuja kusema poleni poleni mara tatu tumekuja ku, kuona tumeona tumeshuhudia waxaan halkan u imid inaan idin idhaahdo dhammaantiin raalli ahaada oo ka raalli ahaada wixii dhacay waxay ahaayeen wax foolxumi leh waana waxaan loo dulqaadan karin waana waxa yiwaannimo oo kale ah dadka reer gaarisa dhibaato weyn ayaa gaartay waxaana leeyahay waa in magdhow la siiya dadkii khasaaraha ka soo gaaray suuqa weyn ee suuq mugdi tunasema haya ni vitendo vya unyama yale ambayo yalifanyika hapa Garissa ra-iisul wasaaraha socdaalkiisani sidoo kale waxa ku weheliyey qaar ka tirsan golaha wasiirada iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya mudane faarax macalin maxamed mudane faarax macalin maxamed oo la hadlayay kumanaan dad oo ku sugan suuqa weyn ee suuq mugdi ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani kenya looga fadhiyo in magdhow ay siiso dadka soomaaliyeed ee xoolahooda halkan ay ku baaba'een
walaalayaal waxaa jirtaa brime ministerkii oo idiin imaaday oo dhibkii iyo qaxarkii iyo boobkii iyo dilkii laidigu sameeyey inuu arka u imaaday ayaa idan la hadlayaa may maqlaysaan wana brime minister karibu kwa watu wa Garissa
nimetoa amri waziri ambaye anahusika na waxaana leeyahay waa in magdhow la siiya dhammaan khasaarihii dadkii khasaaraha ka soo gaaray suuqa weyn ee suuq mugdi waxaan sidoo kale amrayaa wasaaradda amuuraha khaaska ah in birita ay timaaddo oo ay baaritaan ku samayso qiimeenna ku samayso xaaladda dhabta halkan ka jirta
na waanze kuchukua nijulikane ni ni mali kiasi gani ambayo nimepotea hapa Garissa odinga ayaa sidoo kale shalay waxa uu tegay xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaas oo uu sidoo kale ku soo arkay khasaaraha dhabta ah ee soomaalida soo gaartay qulqulatooyinkan oo hal mar oo keliya ka wada qarxay magaalada gaarisa iyo deegaanka islii ee magaalada nairobi ayaa waxaa imaadeen kadib markii magaalada gaarisa lagu dilay saddex ka tirsan ciidamada militariga ayaguna ay dileen laba ka tirsan shacabka magaaladani gaarisa sidoo kalena magaalada nairobi ayaa qarax ka dhacay waxaa ku dhintay toddoba qof halka laba kaloo soomaali ana ay ku dhinteen qalalaasi halkaasi ka dhacay shacabka ku dhaqan magaalada tani gaarisa ayaa si buuxda waxay u soo dhoweeyeen socdaalka rayla odinga uu ku yimid magaalada gaarisa ayagoo ku sheegay in loo baahan yahay in tillaabo rasmi a laga qaado ciidamadii ka dambeeyey dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada gaarisa iyo nairobi maxamed faarax shire v o a gaarisa